asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah watanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun allahuma ajirna fii musiibatina wakhluf lana khayran minha waa anigoo xasan cabdulaahi camay ah oo namlef chairman gaarisa county waxaan tacsi meeshan ooga farayaa wiilkii walaalkeen ahaa ee yaraa ee horujeedka ahaa ee shalay la dilay aadan maxamed xasan oo lagu dilay magaalada gaarisa khaas ahaan haddana meesha la yidhaha modika gacan xaq ka xaq daran oo askari ahna uu dilay ayaan aad iyo aad ooga xunnahay oona u cambaaraynayna intaa kadib walaalayaalow waxaan rabay inaan sheego aad baa shalay loo hadlay idaacadihii iyo meel walba waan arkaynay t v-gii baarlamaankii meel kasta waan arkaynay madaxdii laga soo doortay magaalada gaaris oo dhammaan maarata station booliiska tawalaakeen oo arrintaa kulli ka wala xun oo cambaaraynayeen dhammaan waan arkaynay waan muujinay sidaan arrintaa ooga xunnahay isbitaalkii weynaha general hospital markii la geeyey laga soo qaaday ilaa bosmotin lagu sameeyey waxoo dhan waxaan oo dhan walaalayaal waxaa kasii muhiimsan wiilkan in looyar loo qabto oo ipoa iyo human right iyo kulli lala xiriiro oo ma aragta arrintaa iyada looyar loo qabto ninkaana sida ugu dhaqsiya badan loo soo qabto oo nala tuso asagoo maxbuus ahoo lasoo qabtay oo maxkamad lagu soo oogayo inaan aragno oo ilaa iyo meesha u dambana lala socdo la ogaado ilaa xukunkiisa uu ka dhacayo sababtoo ahaatay dadka dilalka noocan oo dhan noocan oo kale ee aad bay noogu soo babateen baryahan dambe wax maxkamad loo geenhaya wax la qaban hayana ma ay jirto muddo iyo ayaa maansha sheegaynaa marka dambena waa la iska hilmaamay ka dambana ninkii danahiisa iyo howshiisu iska qabsan geesigal iyo calo adeeg laakiin haddii la arki lahaa hal nin oo la xukumay oo maxkamad intii la geeyey la xukumay oo dildilaad lagu xukumay haddii la arki lahaa ficilka noocan wuu istaagi lahaa askartana kumay dhiiraneedeen inay dadka shicibka meel cidla ku dilaan marka wiilka asaga dadka familgiisa iyo culeyska ku dhacay iyo geerida tacsida ku dhacday yaan looga yaan yaana kharaj kale iyo qaraamaad kale la gelin iyo culeys kale oo arrintaa iyada u socodkeeda iyo ka dhidhihinteeda iyo looyruqabadkeeda iyo humar waxaan oo dhan waxaa iska leh madaxdaa iska leh waxaan ka codsanaynaa madaxdeenii gaaris aan ka soo dooranay hadduu m b yahay hadduu m c hadduu gafana yahay hadduu wasiirka yahay dhammaan inay arrintaa iyada u wala istaagaan oo xil iska saaraan oo ay dabagalaan arrintaa ay ogaadaan ilaa ay meesha u dambe aad bay u mahadsan yihiin shalay waan maqlaynay hadaladooda hadduu baarlamaanka uu yahay haddii uu yahay ma aragtay haddii uu yahay maarata madaxdii meesha joogeen kulli dhammaantood hadalladood aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa siday oga dhidhiyeynayeen laakiin waxaan u baahannahay keeskaas in maxkamad in keeskii la furo looyar loo qabto madaxdeenan ay u qabtaan ayna kharajgareeyaan ilaa meesha u dambe waxaan kala codsanaynaa wasiirka murkament wasiirka nabad sugidda inuu meesha imaado oo arrintaa iyada uu ka hadlo oo dadweynaha uu la hadlo oo uu dejiyo weliba oo uu dhaho ma aragtay dembiilaha asaga dembiile dembiga noocaas ee soo nonoqday ee hadaraaniga ah oo maar dad banaanbaxa iyo dad kale iyo waa la dhihi karaa waa ka ninka ninkii la midka ahaa asagoo beengad ku dhijirta ayaa la keenay oo lasoo qabtay maxaa loo soo qabanayn oo sidaasoo kale intii lasoo qabtay maxkamad loo geenayn oo loo xukumaynay beddelka la dilayo marka taa waxaan aragnaa sharciga oo gacanta lagu qabsaday oo lagu xadgudbay oo dadka xaqoodii iyo xuquuqdooda aan la ilaalinayn ayaan meesha u arag marka waxaan ka codsanaynaa madaxdeena inay arrintaa laga hadlin laga harin ayaan ka codsanaynaa meel looga soo noqdo arrintaa iyada oo ma aragtay murcomment wasiirka nabad sugidda uu imaado oo arrintaa uu ka dhidhiyo oo uu ka hadlo oo ma aragtay tillaabana uu qaado ninkaa asagana aan maqalno in lasoo qabtay oo maxkamad la geeyey marka arrintaa baan codsanayaa waxaan kaloo ka codsanayaa culamaa udiinka magaalada gaaris jimcadan soo socotay beri dambe ah dhammaan masaajida gaaris oo dhan in looga hadlo arrintaa iyada oo la cambaarayo oo dilalka noocaas oo kale eh sidaa u dhacayin inaana u dulqaadanayn inta ka badan oo ma aragtay dadweynaha ayna raalli ka noqonaynin in lagu xadgudbo ninkii askariga ahaa ee la rabay dadka asaga inuu nabadooda ilaahay kasokow uu ilaaliyo inuu asagii ku dhaylo dadkii nabadooda markuu jiidadkaa taagan yahay wax uu baarayo wax uu ilaalinayo maxay wuxuu ilaalin soo dadka xaqooda ma aho inuu ilaalinayo jiidadkiiyo doorarkaa soomuu taagan aminka habeen barka ma beecsharaa ma shaqo kaliya howl kalu jir dadka soomaha wuxuu leeyahay wax baan ilaalinoo nabadaan sugi dadku ilaalinayso ninka asagay dil uu dilaya ka mid ma aho kheyr allahina siya culamaa udiinka magaalada gaaris ayagana waxaan ka codsan inay arrintaa ka dhidhiyaan oo masaajida gaaris laga laga cambaarayo beri jimcada lagana habaaro ninka asaga inuu ilaahay soo qabto oo maaragtay wiilkaa yaree maskiinka ahena xaqiisa ilaahay sii cidda familigana waxa wixii loo tari karo culamo ahaataa iyo siyaasi ahaaya iyo madax ahaayeenaba ciddaasna in la tacsiy loo tacsiyeyo wax loo geeyo oo la gacan mariyo maadaama ninkii yaraaya ay u xamaalayay u shaqaynayay uu dhibkaa ku imaaday oo horujeed ahaa in ayagana poole la dhaho loo tacsiyeyo wixii loo geeyin karo oo gacanta loogu qaban karo loogu qabto ayadana waan waan ka codsan lahayn waxaan kaloo ayadana ka digi banaanbaxyadan rabshadaha leh kii shalay oo kale jumcada ee shalay la sameeyey talaadada oo kale waa sax laakiin midkan kale ee wax la gubayo wax la haleynayo wax la kharibayo oo jidadkii oo dhan la xiro gawaaridii iyo isku socod wixii oo dhan iyo beecshadadii howlihii oo dhan la xiri taa dad baad u faa'iideynaysaa ma ogi ma faa'iideynaysid ee dadkii dhibka ku imaaday ayagaaba tacsi ku jiraan reer gaaris oo dhibkaa ku dhace oo oonayaanbe intay haddana dhib kale ugu daray oo dukaamadoodii iyo wadooyinkoodii iyo rabshado iyo dhib ugu sameyn taa waxunoo ma dhooma faa'iideynayso arrintaa iyada waxay noo faa'iideen ma leh inay dad aan ujeedo kale iyo dan kale leh ay nagu soo dhacdhuuntaan oo si xun ay dadka u isticmaalaan dhallinyarteeni iyo waxmagaradkii ma doonayna arrintaa iyada marka khayr allahayna siiye dadka rabshadaha iyo banaanbaxyada rabshadaha wataan banaanbaxan kale dhib ma leh waa okay laakiin banaanbaxan rabshada leh ee wax la gubi wax la qari wax la halleen kaa wax ma faa'iideynayo marka arrintana meel dheer bay gaartay sida idaacadaha iyo social media meel walba looga fiirsaday waxaan rabnaa sidaa oo laga dhabeeyo oo ninkii aan aragno asagoo lasoo qabtay oo bingad ku dhegan tahay oo max- maxkamad iyo kees lagu furay ipower human right iyo maaragtay dowladda kenya dhammaan waxaan ka codsanaynaa tillaabo deg deg inay arrintaa iyada laga qaado oo weliba nala soo tusiyo wax cad aan aragno insha allahu marka arrintaa iyada shirar iyo fadhiyaal fara badanna waan ka yeelanaynaa waan ka tashanaynaa haddii culummo layahay haddii odayaal layahay iyo haddii waxgaray iyo haddii madax layabo tashi iyo kulanna waa loo baahan yahay oo arrintaa iyada laga tashan mustaqbalka si ay mid dambe ayna u dhicin marka khayr badan baa inii rajeen aad iyo aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu